إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka duhur faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud shan askari oo ku jiro sarkaal ayay ciidamada mujaahidiinta ku dhaawaceen dagaal ay kula wareegeen xero ku taala xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo maandooriyaha ayaa ku soo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dilka laba ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaas oo beegsaday diyaarad daroon ah ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedo ciidamadii ay dowladda xabashida geysay deegaano ka tirsan degmada yoocaale ee dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inay kala firxadaan dowri diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada saakow qodobka dibadda xubno ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ugu baaqay dowladdooda inay joojiso hubka ay ka iibinayso dowladda imaaraadka carabta آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna dhegaystayaal warkii oo fidsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka misigawaay ee wilaayada galgaduud warkani maxamed daahir ayaa soo jeedinaya dagaalyahano ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay salaadii subax kadib waxa ay dagaal culus ku ekeeyeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka masagawaay oo ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka ayaa durbadiiba ka cararay xiradooda waxaana ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen masagawaay ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka qaaday ayaa isku fidiyey deegaanka iyo duleedkiisa waxaana loo xaqiijiyey dhimashada askarta dowladda federaalka inay gaartay sagaal askari waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay kow iyo toban askari ciidamada xarakada al-shabaab ayaa dagaalkaasi kusoo furtay hub rasaas iyo saanad ciidan waxaana inta dagaalku uu socday lagu gubay gaari booyad ah oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka dagaalka waxyaabaha lagu furtay waxaa ka mid ah afar qori oo a k forty-seven ah hal qori oo b k m ah dhowr motoor iyo mooto faykon ah deegaanka masagawaay ee gobolka galguduud ayaa marar badan lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ee xasan sheikh uu geeyey deegaankaasi waxaana dagaaladii horey u dhacay ku dhintay askar aad u fara badan iyadoo lagu furtay gawaari kuwa dagaalka ah ciidamada dowladda federaalka ee weerarka kadiska ah la kulmay ayaa u muuqday kuwa ku ballamay inaysan dagaalamin oo ay cagaha furaan marka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ay soo weeraraan xiradooda iyagoo ku tusaale qaadanaya markii cagta la mariyey magaalooyin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka shan askari oo uu ku jiro sarkaal ayay ciidamada mujaahidiinta ku dhaawaceen dagaal ay kula wareegeen xero ku taala xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakaa dagaal kula wareegay xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed taasoo ku taalla xaafadda abuula jameeco ee magaalada baydhabo khasaare kala duwan ayaana askarta halkaa saaka lagu weeraray soo gaaray ugu yaraan shan askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo fergan oo ahaa taliyaha xerada la weeraray ayaa halkaa lagu dhaawacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka waxa ay soo furteen qore a k forty-seven ah oo ay ka carareen ciidamadii halkaa ku sugnaa islabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano maayafulka heeduleedka magaalada baydhabo maandooriyaha ayaa ku soo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mubaarag cumar ayaa warkani soo gudbinaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si weyn ugu soo badanaya maandooriyaha noocyadiisa kala duwan tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan magaalada si gaar ah dhallinyarada kuwaas oo dhibaatooyin caafimaad iyo kuwa maskaxeed ka dhexlaya isticmaalka maandooriyaha bulshada ku dhaqan magaalada oo ka hadlay dhibaatada kusii xoogaysanaysa beledweyne ayaa waxay ka hadleen siyaabaha lagu hakin karo maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda dhallinyarada waxaa loo wacyigeli karaa in wixii dalka yaallana maskaxdooda diinta la geliyo oo wax la baro sidaasaa lagu wacdigi karaa waxqabadshaqola'aan shaqola'aanaa qabatay shaqo haddii loo yeelo tacliinna maskaxdooda la geliyo wax muqaadaraadana ma cunaayaan wax dhibana keeni maayaan wixii maandooriyaha dibadda ka imaanaan waa in laga joojiyo laakiin wax ka jira malaa waa wax beena qofku waa maskaxiya u sii lumaya laakiin shareeca ahaanna sooba xaaraana laakiin hadda wax ugu weyn oo dadka hadda bar- dhallinyarada lagu loo sheego oo ay ku cunaan waxa u badan shaqala'aanana hayso oo isku maaweelinayna waqtiga ku luminayna waay laakiin waxba kama jiraan waas wallaahi dhibaato xag maskixiyana uu geysan karaa xag nafsiyana uu geysanaya labadaba uu geysanaya maskixiyan qofka markuu daraagoda cuno waad dareemi kartaa eh, dhibka uu leeyahay iyo dhibka uu ha- ku haayo nafsiyan qofka markii eh, jili- jismiyan waad aragtay oo qofka markuu daroogo cuno jir ahaan uu dhimanayaba intaana maskixiyan la gaarin horta deegaanada ay degmooyinka ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin muqaadaraadka noocyadooda kala duwan kuwaas oo ay dhibaato ku qabaan waalidiinta dhalay dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxan cali cabdulaahi xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka itoobiya kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari bas ah oo siiday dad rakaab ah uu ku rogmaday deegaan dhaca waqooyiga mandiqada waalo oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka itoobiya in ka badan shan iyo labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen shilkan gaari ee ka dhacay gobolka amxaarada halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka getajo arej oo ah taliya ku-xigeenka xafiiska booliska ee deegaanka uu shilkan ka dhacay ayaa saxaafadda u sheegay in gaariga baska ah oo rakaab siday uu ka soo baxay magaalada kurba kuna sii jeeday magaalada desey ee gobolka amxaarada balse inta uusan halkaasi gaarin uu shil galay shan iyo labaatan ruux ayaa ku dhimatay shilkan halka ay dhaawacyo culus ka soo gaareen afar iyo toban kale iyadoo shan iyo toban ruuxna ay qabaan dhaawacyo fudud ayuu yidhi taliya ku-xigeenka oo sii hadlayey isla xilligaas waxaa shil kale uu ka dhacay waqooyiga shawa ee dalka itoobiya kaas oo sababay dhimashada laba ruux dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo wax ka yar bil shil ka dhacay gobolka sidaama ee dalka itoobiya ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow ruux oo u socday xaflad aroos kuwaas oo uu la rogmaday gaari ay saarnaayeen maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dil laba ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaas oo ay beegsadeen diyaaradaha daroonka warbixintani waxaa inooga diyaariyey warkani maxamed cali bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga tacsiyeeyey dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo ay dhowaan beegsatay diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaana soo gaaraya warka istishaadka laba faaris oo ka tirsan fursaanta ummadda ee sharafta leh ee ka jihaada dhulka jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhulka islaamka iyo jihaadka kadib nolol sharaf leh oo ay ku qaateen jidka dhiiranaanta iyo nafurnimada fagaarayaasha guusha iyo shahaadada iyo ku sabridda duruufaha imtixaanka iyo dhibaatooyinka allah ha ka aqbala sheikha mujaahidka iyo muhaajirka ah sidoo kalena ah muraabidka iyo hogaamiyaha ee maxamed bin saalex al muqyi abu cali addiisi iyo saaxiibkiisa ku weheliyey waddada jihaadka walaalkeen hogaamiyaha mujaahidka ah iyo ansaariga daacadda ah ee camaar bin saalex bin maxamed al cuulaqi abu saalix addiyuuli ayaa lagu yidhi qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga tacsiyeeyey dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaan allah uga mahad celinaynaa in awoodda jihaadka ay weli si joogto ah u diiwaangelinayso in ummaddan aysan dhiman oo ay weli hurayso wiilasheeda kuwa ugu qaalisan si ay u koryeelaan kelimadda allah sharcigiisa loo hirgeliyo iyo in la iska caabiyo shirqoolada isbahaysiga gaalada ah allah ha ka aqbala shahaadada shuhadadeenna darajadooda ha sare mariyo hana geeya jannatulfirdows hana kulmiyo iyaga iyo shuhadadii ka horreysay ayaa la sii raaciyey bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo dhowaan ku shahiiday duqeyn ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn war-saxaafadeedka ayaa markaan tacsi loogu diray ehelka labada rag ee ay beegsatay dowladda maraykanka hoggaanka alqaacidada jasiiratul carab iyo dhammaan muslimiinta waxaana lagu yidhi waxaan halkan uga diraynaa tacsi tiiraanyo leh iyo hambalyo isku dheehan qoysaska labada shahiid hoggaanka jihaadka ee jasiiradda carabta dhammaan mujaahidiinta adduunka iyo muslim kasta oo ka damqanaya dhibaatooyinka ummaddiisa oo ku dadaalaya in sharciga allah uu mar kale noqdo mid maamulo kownkan jidkan waxaa lagu xardhay dhiig si raayada diinta ay ugu saramarta nafaheenna iyo xinjiraheenna loogana hortaga in gaal uu nijaaseeyo dhul muslim ah ama uu uga xanibo muslimiinta inay caabudaan rabbigooda iyagoo xura oo sharaf leh ayaa la sii raaciyey bayaanka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa qaabka loo dilay labadan mujaahid ee ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab waxaana lagu yidhi si aan u ogaano darajada sharafta leh ee labadaas faris waxaa muhiim ah in la xuso in bartilmaameedsigooda uusan ka dhicin goob dagaal oo la isaga hor yimid balse uu ahaa duqayn fulaynimo ah oo ay fulisay awood weyn oo caalami ah taasoo adeegsatay nidaam dhammaystiran si ay u dabagasho uguna disho diyaarad aan duuliyo lahayn wilaayada shabwah ayaana martigelisay halgan nafur oo cusub oo ay ku shahiideen laba geesi oo ka tirsan geesiyada islaamka kuwaasoo laf dhuungashay ku noqday dowlad weyn iyo isbahaysi gaalo ah oo wax magarato ah sidaas ayuuna maanta u socdaa loolanka waxaana aragnaa isbahaysi dhan oo awooddiisa isugu geeyey sidii uu la dagaalami lahaa laba rag ah oo muslim ah kuwaasoo riyadoodu ahayd in lagu dilo jidka allaah sidaas ayaana geedka jihaadka lagu waraabinaya oo uu ku xoogaysanaya hooska sharciga allaahna ku gaarsiinaya dhulka oo dhan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaas ayay dhabaha ay ku baxeen labada shahiid ee aan u rajaynaynay inay shahiideen u qaadayaan koloyooyinka jihaadka si isdabajoog ah jiilba jiilka ka dambeeya ayuuna ka dhexlayaa waajibaadka midnimada diyaargarowga iyo oofinta ballanta jihaadka intaan nool nahay si ansaarta iyo muhaajiriinta ay u xambaareen bilowgii islaamka si daacadnimo iyo xilkasnimo leh ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga hadlay dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab dowladda federaalka ayaa dad rayid ah ku dishay magaalada baardheere ee gobolka gedo tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed qaasim ayaa ka warramaya ciidamada dowladda federaalka ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedo maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay rasaas ku fureen gaariqaad siday oo marayay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rasaasta ay ciidanka ku fureen gaariga maamulada iska soo horjeeda ee kala taabaxsan dowladda federaalka iyo jubbaland kuna sugan degmada baardheere ayaana ilaa iyo hadda wax war ah kasoo saarin falkan tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo magaalada ay weli ka taagan tahay xisad u dhexaysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo dhowaan ku dagaalamay magaalada ciidamada ay dowladda xabashida geysay deegaano ka tirsan degmada yoocaale ee dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inay kala firxadaan faahfaahinta warkani waxaa soo gudbinaya cabdulkhaaliq tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalkii u dhexeeyey maleeshiyaadka liubolis iyo dadka ku dhaqan deegaanka dacaawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay dowladda xabashida itoobiya ciidan geysay deegaanadaas ayaa waxaa hadda la soo warinayaa in ay bilaabeen in ay firxadaan isbuucyadii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka liubolis ayaa isaga firxaday degmada yoocaale iyo tuulooyin hoos yimaada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidankaasi asbaabaha keenay firxadka askartan ee degmada yoocaale ayaa waxaa ka mid ah in markii horeba aan istaraatiijiyad lagu keenin ciidankaas ay nala kulmeen xaalado adag oo xagga nolosha ah saraakiil ka tirsan ciidanka liubolis ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka halkaasi ay ku dishay duruufo adag islamarkaana waayeen wax garab istaaga iyagoona si firxad ah isaga kala cararay deegaanadii lagu soo daadiyey dadka ku dhaqan degmada yoocaale ayaa iyagana waxa ay sheegeen in ay halkaasi ku arkeen askar badan oo liubolis ah oo baxsad ah kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay si dhuumaalaysi ah u baxsadeen dowri diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada saakow maxamed muudi axmed abu muslim ayaa ka warramaya munaasabad weyn si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada saakow munaasabadda oo ujeedkeedu u ahaa duuru soconaysay muddo laba sano ah oo loo soo xiray ganacsatada qaybaheeda kala duwan degmada saakow intii ay soconaysay duurada duruusta ay ku qaateen ganacsatada waxa uu ahaa muqarar ay qortay xarakada mujaahidiinta al-shabaab muqararkaasi oo ku koobnaa afar qaybood halkii muqarar uu soconayay lix bilood ganacsatada dowladda ka faa'iidaysatay ayaa gaarayay afartan iyo shan waxaana dadkii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey shahaado sharaf munaasabadani xiritaankeeda ayaa waxaa goobjoog ahaa culimaudiin salaadiin ugaasyo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimaad muhiim ah ka soo jeediyey culimmada kala ah sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyo sheekh maxamed bali iyaga oona ganacsatada kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada cilmiga maktab dacwa maanta juhuudan iyo raggan uu soo saaray oo maanta bidaaqooyinkoodii qaadanahaya oo maraakistii ka baxay oo ka qalinjebinahaya annaga farxad bay noo tahay walaayaadka islaamiga guud ahaan marka tujaarta waxaa laga rabaa inay macnaha booskii tujaarta nebiga maxamed sal slam xilligiisii inay taagaan cusmaan binu cafaan maanta adaa taajira oo waxa weye maalintaasna cusmaan ba ahaa maanta adaa taajira maalintaasna abubakar ba ahaa maanta adaa taaj sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay malaaq biyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ilaahay miisaanka in aakhirada ku kabo marka waxaan idin leeyahay cilmiga aad barateen marka hore ilaahay dirsa idinka hado ikhlaas hana lagu dhaqmo reerihii ehelkii egsotana gaarsiiya bulshada aad dhaqmaysaan ee aad wax ka gadaysaanna iyaga laftooda ducaada tihiin wax u sheega munaasabadan ayaa waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isaga oona ganacsatada u soo jeediyey dardaaranno kala duwan marka insha allahu tacaala dacwada kaalintiina inaad ka qaadataan oo sida boorkaba idinkugu qoran aad ka dhabaysaan ee aan idiin dardaarno insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran saacaddan laga bilaabo dowladii waa inoo xiran tahay imaatinkii iyo kalahaadii waa inoo soo xirantay wixii hadda ka dambe insha allahu tacaala nin walbow madaxaada maydhax ku xiro saad diinkaad u kordhisan lahayd ood u dadaal lahayd juhdigeedii iyo dadaalkeedii marada dhexda oogu xiro jazaakum allahu khayran maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu marar badan dowraad u qabtay guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda xubno ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ugu baaqay dowladooda inay joojiso hubka ay ka iibinayso dowladda imaaraadka carabta laba xubnood oo ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada ay kaga hortegayaan hubka laga iibinayo imaaraadka carabta kadib markii ay baaritaano ku ogaadeen in imaaraadka uu hubkooda siinayo ciidamada taageerada degdega kuwaasoo u adeegsanaya xasuuqa ka dhanka shacabka reer suudaan waxay intaasi ku dareen imaaraadku waa saaxiib muhiim ah oo ku yaala bariga dhexe balse maraykanka ma iska indhatiri karo kaalmada iyo dhibaatada uu imaaraadku ka wado dalka suudaan waxa ay carabka ku adkeeyeen in imaaraadku ay sii wadayaan hubeynta ciidamada taageerada degdega ah kuwaasoo mas-uul ka ah sii socoshada dagaalka iyo burburka waxayna raaciyeen in maraykanku loogu baahan yahay in hubka ka xayiro imaaraadka carabta si loo jiro silsilada zaadka ee gaaraya ciidamada taageerada degdega maamulkii hore ee baiden ayaa ballanqaaday in xildhibaanada siin doono qiimeyn ugu dambeyn ah toddobiyo tobanka janaayo oo ku saabsan sida loogu kalsoonaan karo sheegashada imaaraadka ee ah inuusan hub siinin r s f waxaa xusid mudan in suudaan tan iyo bartamihii bishii abriil ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ka socdaan dagaalo ba-an oo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo xoogaga r s f ee taageero ka helaya dalka iskutaga imaaraadka carabta ciidamada suudaan ayaana marar dhowr ah ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen hub uu imaaraadku ku qalabeeyey falaagadaas warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa